abaar aad u daran ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan somalilan mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegaya in xaaladda nolosha dadka iyo duunyadaba ay aad u daran tahay roobab aan di'in aawadeed madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa booqday magaalada baki oo ka mid ah dhulka ay abaartu ku dhufatay haashim cumar good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada boorama
iyada oo ay gobolka awdal ay ka jirto xaalad abaareed oo saamaysay dadka reer guuraaga ah iyo deegaanada beeralayda ah ayaa waxaa maalintii shalay ahaydna ka bilaabantay qaadashada kaadhka doorashada somalilan ka dhici doontaa sanadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka haddaba waxaan wax ka weydiinay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici gurmadka ay u baahan yihiin dadka abaaruhu haleeleen ee hayaanka ku jira iyo qorshaha qaadashada kaadhka doorashada somalilan ee laga bilaabay shalay gobolka awdal sida ay u wada fulayaan runtii halkan gobolka waxaan soo galnay maalintii bisha tobanka bisha ahayd arbacadii runtii diiwaangelintii waxay ka bilaabantay saddex iyo tobanka bisha oo maalintii sabtii ahayd shalay guud ahaan si wanaagsan ba uga bilaabantay xaaladda sad maanta gobolka awdal taala waa xaalad aada iyo aada runtii u adag waxaan socdaa gaaban ku tegay degmada baki oo aan runtii aan ku soo arkay runtii waxaa laga gaxle dhul aad mooddo in laba sano aan roob ku diyin oo geedkii iyo dhagaxii dhulka isku ekaadeen runtii xaaladda maan taagan xaalad aad biniaadnimo aad aad iyo aad u lidataa ka jirta xaalad maanta diiwaangelin oo maarata qarankan gala maahayn haddana runtii ilaahay baa isku beegay inay diiwaangelintii waktigii loo qoondeeyey iyo abaarta isku beeganto emergency bu dalka iyo runtii oo ku jiraa maarata dhulkaan soo arkay haddaynan yani marka danta yare la eegayo maarata xagga doorashooyinka un laga fikira haddaan laga fikirayn doorasha dib dhacsan lahayn runtii maanta xaalad gobolkan dad laga diiwaangeliyahay aad iyo aad horta gobolkan iyo gobollada kale galbeedka la midkaaba haddana waxaan dad ku boorinay inay dadaalaan oo iyadoo dhibtaas haysato haddana tana tahay arrin qaran oo diiwangelinta arrin qaran tahay oo waxay doorashooyinka dalka lagu saxeeye ay tahay waxaan ku boorinay in maarata iyagoo dhibtaas haysato haddana inay dadaalaan intitaalkooda marka runtii aad iyo aad baan usoo dhiirigelinay deegaanadan soo marnay iyo magaalada madaxda gobolka wadana joogno maarata aan qaybihii bulshada kala duwanaa aan kala shirnay siday maarata dadkana u taakulayn lahaayeen iyaguna isku caawin lahaayeen islamarkaana diiwaangelinta aad aada uga howlgeli lahaayeen mudane madaxweyne ka xukuumad ahaan idinku gurmadkii aada ugu tala gasheen iyo baaqii aad jeediseen hay-adaha caalamiga aad u jeediseen goormay dadkan soo gaari doonaan maadaama ay xaalad abaar oo aad u adag ay hayso runtii waa saad sheegta waa baaq baaq dheer waan laga jeedinay ilaa waxaa lala shiray oo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliya la shiray ganacsatada dalka intaynan maratay beesha caalamka gacmaha loo fiiqin inagu iscaawino marka iyo ilaahay kulley gacanta ilahay wax walba ka weynta ilaahayna ka rajeyn inuu deg deg gurmud inoogu soo fidiyo waxaan rajaynayaa in maratay weega soo socda deg deg wixii maratay laga helay ummadda reer somaliya laga helay iyo wixii beesha caalamka laga helaba in deg deg hawsha loo soo dhaqaajiyo waa sababta aan ugu hadhay waftigeen hoos aan u kaco oon ugu noqonayo hargeysa aan madaxweyne ku wada hadalnay in maarta hawsha emergencyga aan ka soo howlgalno haashim sheekh cumar good v o a boorama